بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا waxaan ku dhex jirnay fii suurati الnisa marka axkaamtii waxaan ka soo baxnay ragga iyo dumarkooda ku saabsanayd ayaan ka soo hadalnay hadda waxaan arkaynaa aayaddan allah subxaanahu wa tacaala oo na amrayo cibaadadiisa keligii oo la caabudo wax wadaagsiina inaan loo samaynin sidoo kaleeto in waalidka axsaan loo sameeyo dadka qaraabada agoonta masaakiinta jiiraanka musaafiriinta iyo wixii la mid ah ayaan arki doonnaa aayaddan nala ku faraayo marka allah wuxuu u hormariyey aayaddan cibaadadiisuu ilaahay hormariyey wuxuu allah leeyahay wacbud ullaha alla caabuda addoommadiiyow allah keliya caabuda walaa tushrikuu ha wadaajinina bihi ay billaahi allahna shay-an waxna waxba ha la wadaajinina wax aad la wadaajisaan cibaadadiisa yaysan jirin allah keliya cibaadada ku gooni yeela marka halkan allah wuxuuna faray oo addoommadiisa u amrayaa in asaga keliya ay caabudaan oo asaga cibaadadiisa ay u saafi yeelaan cid kalena aysan la wadaajinin shirkigaasi ha noqdo shirkiga la yidhaha ashirkuuljaliyu shirkiga muuqdo ama midka khafiga oo qarsoon midkuu doonaba ha noqdee allah subxaanahu wa tacaala ma ogolo wax shirki la yidhahdo iyo wadaagsi ma ogola wacbud ullaha walaa tushrikuu bihi shaya tawxiidkaasaana la amray allah subxaanahu wa tacaala isaga cibaadada leh isaga ayaa khaaliqeenni ah mujarad ou khaaliqeenni yahay allihiina abuuray raasiqeenni ou yahay allaha maaragtay muncimkaahee addoommada u nicmeeye uu yahay allah cibaadada arrimaha isaga iska leh fii jamiici alawqaati waalaxwaal xaaladaha dhammaantood iyo maaragtay awqaadaadoo idin allah keligii baa cibaadada iskale subxaana wa tacaala isaga ayaa wuxuu yahay alladii yastaxiqu alcibaadata waxdah allah keligii cibaadada mutaystay waa asaga weeyaan marka shirkiga in la iska ilaaliyo baryada ilaahay keliya loo saafi yeelo yacni kaalmo weydiisiga allah keliya la kaalmo weydiisto magangalka allah keliya la magangalo allah keliya cibaadadiisa loo baraxtiro ayaa la rabaa wey wacbud ullah ilaahay caabuda walaa tushrikuu bihi shayan cidnaha la wadaajinina maxaa yeelay shirkiga qofka yacni maaragtay haddii qofka uu shirki ka dhaco shirkigaas wuxuu maaragtay sababayaa camalkaaga inuu adduunka ku buro maxaa yeelay allah wuxuu leeyahay isagoo nebiyulaahi moxamed la hadlayo walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablik lain ashrakta layaxbatanna camaluk haddii yacni adiga iyo ambiyadii ka horraysayba waxa loo waxyooday shirki haddii aad samaysaan camalkiinu inuu burayo marka shirkiga camalkuu buriyaa bal qofka shirki ilaahay qiyaamo la tagaa isagoo shirki wato iyo wadaagsi allah cid kaleeta cibaadadiisa la wadaajiyay hadduu aakharo tago allah jannadiisa wuu ka xarimaa naartuuna geliya sida rabbi uu leeyahay innahu man yushrik billaahi faqad xarama allahu calayhi aljanna wama'waahu nnaar jannada ilaahay ka xarimaa subxaana wa tacaala meeshuu u hoyanayana iyo marjiciisana waa cadaabka ilaahay oo naar ah weeyaan cibaadada ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeye waa xaq ou addoommada ku leeyahay sida nabiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixaynka ku jiro xadiid mucaadi bni jabal oo nabigeenna kaga warramay salawaatu ullahi wasalaamu calayh mucaad ibni jabal wuxuu leeyahay kuntu radiifa nabiyi sal allahu alayh ali wasalam calaa ximaarin yuqaalu lahu cufayr nebigan waxaan la saarnaa buu yidhi dameer magaciisa la yidhaahdo cufayr la yidhaahdo ayaan la saarnaa markaasuu nebigu wuxuu yidhi yaa mucaadu atadri maa xaqu ullahi cala alcibaad wamaa xaqu lcibaadi cala allah mucaadow ma garanaysaa addoommada xaqa maaragtay allah uu ku leeyahay addoommaduso xaqa ay alla ku yeelanayaan ma taqaanaa buu weydiiyey markaasaan waxaan idhi buu yidhi allah warasuuluhu aclam allah iyo rasuulkiisaa garanaya aniga ma aqaano markaasuu nebigu u fasiroo yidhi xaqu ullahi cala alcibaadi an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shayan xaqou rabbi leeyahay oo addoommadiisa uu ku leeyahay waa inay rabbi caabudaan oo wax wadaagsiya aynan u samaynin an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shayan waa aayaddaas waxay allah unagu amrayo wey wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shayan waa taas weeyaan addoommada xaquu rabbi ku leeyahay waa inay rabbi keliya caabudaan cibaadada asaga u baraxtiraan cid kale aynan la wadaajinin waa taa weeyaan addoommada marka xaqay rabbi ou ku yeelanayaanoo allah isagoo isku waajibiyey waa maxay nebigu wuu sheegu wuxuu yidhi waxaqu lcibaadi cala allah anlaa yucadiba man laa yushriku bihi shaya addoommada xaqa ay allah ku yeelanayaan waxa weeye inuusan rabbi cadaabin qof aanan shirki u samaynin axadkaana shirki ilaahay la tegin qiyaamo inuusan rabbi cadaabin markuu intaa yidhi oo nebigu u sheegay mucaad wuxuu yidhi faqultu yaa rasuula allah afalaa ubashiru bihi nnaasa dadka ma ugu bishaareeya maanu sheego dadka arrintan waa bishaaro weyne maanu sheego markaasuu nebigu yidhi laa tubashirhum fayattakiluu ha u bishaaraynin maxaa yeele haddaa u sheegtid waxa weeyaan way tala saaranayaan markaasay yani arrintaas ku kadsoomayaane ha u samaynin buu yidhi marka shayga yani shirkiga la yidhaahdaa waa shay aad iyo aad yani cuquubadiisi ay u weyn tahay allahna uusan marna cafinaynin qofka markuu shirki la tago aana arki doonna aayadaha soo socda haddii ilaahay yidhaahdo ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa saasuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala xadiid kale nabigeenna wuxuu leeyahay man maata wahuwa yushriku billahi shaya dakhala annaar qofka dhinto isagoo rabbi subxaanahu watacaala yani la wadaajinaya cibaadadiisa axad kale makhluuqaadka ka mid ah naarta ayuu qofkaasi gelayaa ayuu nabigeenna leeyahay calayhi salaatu wasalaam marka waxaa la rabaa cibaadada oo maaragtay baryada iyo tawakulka iyo khashyada iyo isticaadada iyo istiqaatada iyo kulli waxa la yidhaahdo oo dhan iyo dabxiga kulli waxaasoo dhan waa cibaade in ilaahay loo baraxtiro subxaana wa tacaala keligii aan ku gooni yeelno wacbud allaha walaa tushrikuu bihi shaya wabilwaalidayni ixsaana wabilwaalidayni yani waaxsinuu wanaag sameeya bilwaalidayni labadii waalid oo idinka idin dhashay aabbe iyo hooyo ahaa ixsaanan wanaag u sameeya marka ixsaanantaan waxaa la yidhahdaa waa masdarun lficlin maxduufin yani mansuubun lificli maxduufin ficil meesha ka go'an ayaa masdarka lagu nasbinaya oo axsinuu ah axsinuu bilwaalidayni ixsaanan saas weeyaan wa axsinuu wanaag sameeya bilwaalidayni labadii idin dhashay aabbe iyo hooyo ahaa ixsaanan wanaag u sameeya maxaa yeelay ixsaanka waxay ku yeelanayaan maadaama adiga yacni wujuudkaada iyo jiritaankaada aad koonkan timaaddo allah uu sabab uga dhigay intaas ayay ixsaan iyo wanaag ku yeelanayaan markii laga reebo tarabiyadii ay ku tarabiyeeyeen korinta ay ku soo koriyeen wanaagga iyo waxbarashada ay ku soo bareen wanaaggay kuu sameeyeen markii lagu daro yacni maaragtay xaq weyn bay kugu leeyihiin mar kastaba aabbe iyo hooyo xuquuq weyn ayay qofka ay maaragtay dadku ay ku yeelanayaan walidalika qur-aanka waxaad arkaysaa cibaadada ilaahay markii la isfaro alixsaanu bilwaalidayni ayaad arkaysaa meelo badan in lala xidhiirinaayo markii allah cibaadadiisa dadka la faro iyo inaan shirki loo samaynin waxaa lala xidhiiriyaa waxa weeyaan cibaadada yani waalidka ixsaankiisa wanaagga loo sameeyo ayaa lala xidhiiriyaa waad arkaysaa qur-aanka fii suurati isra oo kaleeto haddii alla yidhahdoon tagno waa arki doonnaa allah wuxuu leeyay waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ila iyaah وبالوالدين إحسانا والإسراعي سوى مجد الله وحو ماركتي يعني أو حكمي أما أو أمري ألا تعبدوا إلا إياه أسقى موي أحد كلا إنا أدنى عابدين مركاسا وحلو حجيه وبالوالدين إحسانا لبدا والدنا وناك سمي أبو إله لي سبحانه وتعالى ولبا أيضا وسيب بل بلارسي إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أف مركل لي وعوي هو حناق وهكو حناق يعني حناق ضجر كلمة الضجر بعرفت هذا markuu qofku xanaaqo carabka uu shay ka xanaaqo buu inta sacbada isku dhufto uf buu yiraahdaa saas uu leeyahay uf bay dhaha saas oo kale yani ha u caroonin ha u xanaaqin iska daa wax kale ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إن أود عيسى لقى رب لبدا والد تاسل يعني ما أرتي عبادة إلهي بلقو حجيي sidoo kaleeto allah wuxuu leeyahay in badan uu maaragtay ayuu aayadahaas oo kaleeto amraa weeyaan ixsaanka waalidka loo sameeyo qur-aanku way ku badan tahay fii suurati luqmaan fii suurati axqaaf iyo waad ku arki wawasayna alinsaana biwaalidayhi ixsaana yani saasuu rabbi leeyahay wawasayna alinsaana biwaalidayhi ixsaana yani xamalathu ummuhu kurhan wawadacathu kurha waxamluhu wafisaaluhu alaaثuuna shahra في سورة الأحقاف إلهي كلية سبحانه وتعالى في سورة اللقمان الله وحليه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير أن اشكر لي شكر إلهي وعبادتي سمركا لتماده شكر الوالدين إن الله تماده بالغار رباوية مركا يعني آيداس آيدها قرآنك الله سبحانه وتعالى إن بدن أيو إسراعيا والدك وإحسان الله سمعيه marka markay sii duqoobaanna kuma sii jiraan aad iyo aad maaragtay in ricaayo badan qofka uu siiyo sida adigaba kuusoo barbaariyeen oo kuusoo koriyeen waa inaa u ilaalisid weeyaan wabidilqurba wa axsinuu wanaag sameeya bidilqurba qaraabada dadka u saaxiibka ahaa oo qaraabadaada ahaana wanaag u sameeya buu rabbi leeyahay qaraabadiinna wanaag u sameeya qofka qariibka ah oo qaraabadaada ah يعني إن أحسان أسمي سبع الغرمان بل هذه حقه بكوليه إلهي وحوليه وآتي ذا القربى حقه حق بكوية لنا مركا حقه كوليه إن أتي سبع الغربا ويا مركا قرابنا وحل إلى هذا يعني ضدك إحسان كالله سمينا صاحب القرابة وحل إلى هذا من يصح إطلاق اسم القرابة عليه حضوضنا وإن كان بعيدا دور أضيبك كانت ترسلها دا دونتان haba kaa fogaado magaca qaraabanimaba qofka ku dhici karto ayaa qariibka la yidhaahdaa weeyaan sidaas darteed waxaad og tihiin yani sadaqada qofka qariibka lagu sadaqaystaa waxtarka qofka qaraabadaa la taraa laba ajar bay leedahay baynamaa dadka qofka baciidka kaa ahe kaa fog oon qaraabadaada ahayn wanaagga yani sadaqadaa u samaysaa hal ajar keliya ay leedahay sida maaragtay imaam axmed fii musnadihi uu ku warinaayo وكذلك إمام الترمذي ابن النسائي ابن ماجه في سننهم أي كورين أيان حديث كاس يعني مارت سلمان ابن عامر رضي الله عنه أيا ورين يحوليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قلنا وحولي الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة يعني قفك مسكين قريب كاد أنا هيني قرابة هذا هيني كافب صدقة أكو صدقيستاه وهل صدقة وياه لكن قفك الرحم كو صاحبك ايه قرابة ايه يعني صدقة ايه صلة الرحم ايو ليه لبا اجر بات قفك وكيه لياوي مروا صدقة اجرك صدقة واتلي مرنا قرابة نماذا ادو حريرسي اجرك يدي بات هلي ساويا مركا دادك قرابتنا احسان ايه ولاك اسمي يبو الهي ليه سبحانه وتعالى واليتامى يعني واحسنوا اليتامى اقونتينا ayagana wanaag u sameeya alyataama waa jamcu yatiimi yatiimna waxaa la yidhahdaa man faqada abaah qofka aabbihii waayey ayaa yatiim la yidhaahdaa oo ilaahay u oobsaday weeyaan marka maadaama agoontani ciddii maaragtay kafaalo qaadi lahayd masaalixdeeda ka shaqayn lahayd nafaqayn lahayd oo ilaahay oobsaday adiga muslimkaa axsaan u samee oo wanaag u tar weeyaan maxaa yeelay ajriga agoonka laga helo darajadiisa aad ay u sarraysaa sida rasuulku uu yidhi calayhi salaatu wasalaam ana wakaafilu lyatiimi fi ljannati kahatayni yacni aniga iyo midka agoonka kafaalo qaado jannada labadaas farood oo kale baan ku nahay buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka yacni wanaag in loo sameeyo agoonka ayaa la rabaa weeyaan marka iyagana dadka agoonta ah ixsaan u sameeya wanaag u sameeya weeyaan wlmasaakiini masaakiinta dadka ahna yani maaragtay ayagana ixsaan u sameeya waxsinuu bilmasaakiini waxsinuu masaakiina masaakiinta ixsaan u sameeya masaakiintaasi yani maaragtay waxa waa jamcu miskiinin miskiinna waxaa la yidhaahdaa qofka muxtaajka aho alladii laa yajidu xaajatahu alladii laa yajidu hina yugniihi qofka wax ku filan aanan haysanin ayaa la yidhaahdaa miskiin la yidhaahdaa weeyaan qofka wax ku filan aanan haysanin ayaa miskiin loo jeedaa marka dadkaas oo kalena kaalmeeya buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala wljaari dilqurbaa waljaari dariskii dilqurbaa qaraabada u saaxiibka ahaana ixsaan u sameeya yacni waaxsinuu ilayhim dadka jiiraanka ah weliba haddana qaraabada kula ah ixsaan u sameeya buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala marka yani aljaari dilqurba sida maala cabdulahi bn cabaas oo ku fasirayo waxaa la yidhahdaa buu yidhi alladii baynaka wa baynahu qaraabatun yani waa jiiraan laakiin adigii asaga adoo jiiraannimadii ay jirto ba haddana qaraabanimo ay jirtaa marka kaas qaraabada u saaxiibka ihi ixsaan u sameeya waljaari dilqurba jaarkii dariskii qaraabada u saaxiibka ahaa yani maaragtay ixsaan iyo wanaag u sameeya wljaari ljunubi waljaari dariskiina ixsaan u sameeya aljunubi ee foga yani waxaa loo jeedaa qofka aanan qaraabada kula ahayn laakiin jiiraanka kula ah aljunub sidaasaa loo jeedaa waxay leeyihiin waxaa la yidhaahdaa aljaaru ljunub yani alladii laysa baynaka wa baynahu qaraaba waa dariskaagii laakiin qaraaba idinkama dhexaysa waa kaa fogyahay xagga nasab ahaan waa kaa fogyahay laakiin waa jiiraankaaga weeyaan marka waljaari ljunubi asagana in ixsaan loo sameeyo ayaa la rabaa macnahaasna waxaa ku fasiraya cikrima iyo maarata mawla bin cabbaas iyo maarata mujaahid iyo qataada ayaa ku fasirayaan weeyaan waljaari ljunub alladii laysa baynaka wa baynahu qaraabatun ayaa jiiraan weeye laakiin qaraabanimo idinkama dhexaysa weeyaan culamada qaar waxay leeyihiin waljaari dilqurba waxay ku fasirayaan almuslim qofka muslimka ahi jiiraanka kula ah waljaari ljunubi jiiraan weeye laakiin waa kaa fog yaho waxay leeyihin waa alyahuud wnasaara yani xataa hadduu gaal yahay ixsaan hau samee ixsaan inaa u samayso maadaama uu dariskaaga yahay ayaa la rabo oo shartaada aad ka haysato baa la rabaa marka jiiraanka oo la dhibo waxa weeyaan qofka jiiraankiisa dhibaahi dhibkaas jiiraanka u geysanaya wuxuu calaamo u yahay qofkani inuusan iimaankiisi inuu naaqis yahay ayay tusinaysaa weeyaan iimaankiisi inuu naaqis yahay tusini sida xadiidka abu maaragtay bukhaari muslimba ku suganoo abu hurayra oo warinaayo wuxuu nabigeenna yidhi calayhi salaatu wasalaam wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min saddex jeer rasuulku ku celiyey calayhi salaatu wasalaam allah baan ku dhaartaye iimaan ma laha iimaan maleh iimaan maleh buu saddex jeer ku dhaartay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasaa la yidhi man yaa rasuul allah waayo qofkaas aan iimaanka lahayn wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam alladii laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqahu qofka uusan jiiraankiisa shartiisa uunan ka badbaadaynin ayaa la yidhaahdaa albawaa'iq waxaa loo jeedaa alkhawaa'il washuruur yani qofka shartiisa aysan jiiraankiisu ka nabadgelaynin kaasaa la yidhaahdaa weeyaan marka jiiraanka xaq weynu kugu leeyahay ixtiraam iyo darisku wuxuu u baahan yahay yani ixtiraam iyo dhowris iyo wanaag inaad u samayso ayaa maaragta lagaa doonaya weyan bal nabigeenna wuxuu ku tilmaamay xadiid bukhaariiyo muslim ee warinaya xadiid cabdillaahi bni cumar radi allahu canhuma wuxuu leeyahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maa zaala jibriilu yuusiinii biljaari xataa danantu anahu sayuwariuhu yani ilaa aan nebi maxameda odhanayo jibriil malakuljibriil ma uunan ka zuulin inuu ii dardaarmayo xaqa uu jaarku leeyahay ixsaanka iyo wanaagga loo samaynayo inuu ii dardaarmayo ma uunan ka zuulin ilaa aan maleeyaba inuuba maaragtay dhaxashiinayo oo dhaxalkayga uu leeyahay dariskii aanba maleeyo marka xaqaas ayuu darisku leeyahay jiiraankana waxaa la rabaa ama qaraabadaada ha noqdo ama yuusan noqonin marba hadduu dariskaaga yahay xuquuqda uu kugu leeyahy inaad siisid oo wanaag inaad u samaysid baa la rabaa shartaadana aad ka haysato weeyaan wsaaxibi biljanbi wsaaxibi yani qofkii saaxibka ahaa ixsaan u samee biljanbi dhinaca kugula saaxibka ahaa yani dhinaca midka kugula saaxibka ahaa waxaa loo jeeda waa rafiiqaagii wey rafiiqaada adig kula jiro oo jambigaaga iyo dhinacaaga ah kaasna ixsaan u sameeye wasaaxibi biljanbi saas maaragtay leeyihiin walidaalika cabdullahi bn cabbaas iyo jamaaca oo salafkii ka mid a waxay dhihi jireen yani asaaxibu biljanbi waxaa loo jeedaa alrafiiqu fi safar qofka markaad safraysaan aad isla rafiiqdaan oo saaxiibka tiinoo safarka ku wada socotaan waa asaaxibu biljanbi wey marka kaasoo kale inaad ixsaan u samayso wanaag u samayso intaad safarka ku jirtaan ayaa lagaa doonaya cali bn abi aalibin iyo cabdullahi bn mascuud radia allahu canhumaa ayagana waxay ku fasiraan asaaxibu biljanbi hiya almar'atu takuunu macahu ilaa janbihi bay odhanayaan waa xaaskaaga wey lanna haweentaada jambigaaga wey yani waa qof jirkiinu istaabanayo oo daris tihiin ood meel ku wada nooshihiin waa kaa weeyaan marka waxay leeyihiin waa haweenta oo maaragtay inta uu ninkan xaaskiisa la noolyahay dhinaciisa ah marka ayadana ixsaan inaa u samaysa baa la rabaa ibnu jurayj oo kale markuu fasirayo asaaxibu biljambi wuxuu leeyahay waxaa la yidhaahdaa waa alladii yusaaxibuka rajaaa nafcik buu odhanaya asaaxibu biljambi waxaa loo jeedaa qofka adig kula saaxiibayo kuulana saaxiibaayo waxtarkaaga inaa waxtartou doonaya adig inaa waxtarto ayuu rabaa saasuu kuula saaxiibaya kaasoo kale inaad u samaysa baa la doonaya calaa kulli xaalin macaanidan kulligeed aayadda way kulminaysaa intaba waa lagu wada fasiri karaa weliba ziyaadaa lagu fasiri karaa oo wax ka badan ayay culammadu ku fasiraan oo waxay leeyihiin yacni aayaddu waxay kulmin kartaa saaxib kasta oo biljambi kugula saaxiiba ayay kulminaysaa bay leeyihiin ay caam ku tahay sida maalan yani qofka ardayga isla tihiin ood maaragtay cilmiga isla akhrisanaysaan fasal aa wada fadhidaan duruusa isla qaadanaysaan waa saaxibu biljambi wey qofka sanaacada iyo shaqada aad ka wada shaqaysaan xirfad baad ka wada shaqaysataan meel baad ka wada shaqaysaan shaqadaas aad ka shaqaysaan qofka kugula jiraa waa asaaxibu biljambi qofka tijaarada iyo ganacsiga aad kula jirtaan waa asaaxibu biljambi qofka salaada aad isla tukanaysaan oo jambiga dhinaca kugu hayo waa saaxibu biljambi iyo intii aan soo sheegno idilba waayruhaa waayruhaa waayrahaa way gelaysaa weeyaan marka wasaaxibi biljambi wasaaxibi rafiiqii saaxiibkii biljambi dhinaca kugula saaxiibka ahaa ee dhinacaada taagnaa adiga kula jiray kaasna ixsaan u sameeya wabni sabiili qofka musaafirkaana oo waddada inankeeda la yidhaahdaa kaana ixsaan u sameeya buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala ibnu sabiil hadda waxaa loo jeeda waa musaafirka weeyaan huwa aladii yajtaazu bika maaran bay dhahaan culammada qofka adig ku gudbaayo ku dhaafayo aan kula joogin ayaa loo jeedaa musaafirkaasaa la yidhaahdaa weeyaan maxaa yeelay qofka musaafirka waa qof hariiba magaalo uusan aqoonin buu yimid zaadkiisibaa go'ay ahalkiisiibuu ka soo tegay beledkiisuu ka soo tegay dalkiisi inuu u noqdo u rabaa wax gaarsiiya ma haysto kaasoo kaleetana waxtar in loo tara buu u baahan yahay dadkiisii iyo maaragtay ahalkiisii iyo waddankii uu yaqiinay buu ka yimid halkanuu joogaa zaadkii iyo wuxuu ku noqon lahaabaa ka go'ay ixsaan in loogu sameeyo oo loo kaalmeeyo ayuu maaragtay u baahan yahay weyaan wabni sabiili musaafirka qofka ahna yani maaragtay ibnu sabiil waxaa loogu magacaabay leeyihiin waa mulaazimu sabiil waddada ayuu laazimaa maadaama uu musaafir yaho safar ku jiro waa qof waddadaas laazimaye kaalmo u baahan yahay ha loo kaalmeeyo wey wamaa malakat aymaanukum wamaa addoommo malakat ay milkisay aymaanukum midigyaalkiinnu ay milkiyeenoo addoommo idinka aad leedihiinna ayagana axsaan u sameeya yani wamaa malakat aymaanukum waxaa loo jeedaa waa alcabiidu addoommadana dee dariiqu ku imaan jira islaamku waan garanaynaa hal wadda keliya addoonsigu ku yimaadaa halka wadda waxa weeye jihaad fii sabiilillaahi baa la galay gaalaa lala diriray waa laga adkaaday yacni qowmiye looma diririn waddaniya looma diririn litakuuna kalimatullahi alculyaa baa loo dagaalamay dadkaas laga soo qafaasho ayaa la yidhaahdaa yani maaragtay hadda maa malakat aymaanukum dalka dalkoodiibaa iyagana laga keenay dal aysan aqoonin bay yimaadeen dhaqan iyo dad aysan garanaynin bay u yimaadeen waa isticbaad bay ku jiraanoo waa la addoonsaday sidaa darteed ixsaan iyo wanaag ayuu u baahan yahay xataa wain kaana kaafiran dadka maaragtay addoonta ah xataa gaalba ha noqdee ixsaan ayuu u baahan yahay marba haddii adiga ilaahay subxaana watacaala gacantaada uu soo geliyey waxaa lagaa rabaa inaad axsaan u samayso ayaa la doonaya wy walidaalika nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markuu dhimanayay oo maradulmowtka uu ku jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayhi labada shay uu ka dardaarmay waxay ahaayeen asalaatu wamaa malakat aymaanukum labadaasuu rasuul ka dardaarmay sida imaamu axmed fii musnadihi uu ku warinaya can anas bni malikin radi allahu canhu wuxuu leeyahy anas jacala rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam yuusii ummatah nabigeenna wuxuu gudagalay inuu ummadiisa u dardaarmayo fii maradi mowtihi geeridiisii markay nmaarata xanuunkii uu ku dhimanayay ayuu u dardaarmay yaquulu wuxuu dhihi jiray asalaata salaata wamaa malakat aymaanukum buu dhihi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam asalaata salaata yani war salaadii daa'imo xifdiya oo ilaaliya salaadii ilaaliya waa idiin dardaarmaya weeyaan iyo wixii gacantiinna ay hanatay oo addoommada ah masaakiintaas yani maaragtay lasoo qafaashay dhulaysan aqoonin joogo ayaga laftooda u kaalmeeya oo maaragtay u gargaara ayuu maaragtay nabigeennu ku dardaarna calayhi salaatu wasalaam weeyaan marka dadka wamaa malakat aymaanukum addoommadaasa loo jeedaa in axsaan loo sameeyo wey ina allaha alleh laa yuxibu ma jecla man dad ma jecla ama qof ma jecla kaana ahaaday mukhtaalan ay mutakabiran mid isqaadqaado oo isla weyn allah ma jeclo subxaana wa tacaala weliba haddana fakhuura faan badan oo addoommada khalqiga maarata u faano kaa ilaahay subxaana wa tacaala ma jeclo weeyaan man kaana mukhtaalan faquura kibirka ilahay baa iskale subxaana wa tacaala walahu lkibriyaau fi samaawaati wlard walaa tamshi fi lardi maraxa yani ilahay saasuu leey walaa tamshi fi lardi maraxa yani ha isqaadqaadin inaka lan tahriq alarda walan tabluga aljibaala tuula maskiina tahay nin insaanoo daciifo qof tabar yar baa tahaye buurahaasa kaa waaweyn awood kuma gaari kartid iyo dhirir iyo xoog midna dhulkaanna si kastoo u socotahay isqaadqaadkaada iyo mid aad la dillaacin karta ma aha maskiin baa tahay ha iskibrinin ayuu rabbi leeyahay weeyaan marka ilaahay qofka mutakabirka oo isla weyn allah ma jecla subxaana wa tacaala kibirkana waad ogtihiin nabigeenna wuxuu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam alkibru batru lxaqi waamtu nnaasi batru lxaqi wakamtu nnaas yacni xaqa oo lagu qooqo oo laga weynaado lagu kibrooo la qaadanin iyo dadkoo la liido khalqiga ilaahay oo la xaqiro ayaa loo jeedaa sidaas darteed yani maarata ibnu kaiir raximah llah markuu aayaddan in allaha laa yuxibu man kana mukhtaalan fakhuuran uu fasirayo wuxuu leeya waa mukhtaalan fii nafsihi mutacajiban mutakabira naftiisa ayuu maaragtay isqaadqaad badan yahay oo isla weyn yahay oo iscajabiyey buu leeyahay fakhuuran cala annaas dadkana wuu ku maarata u faanaa yani maaragtay nasab iyo maaragta xoolo iyo jaah iyo wax lamida buu ku faanaa oo dadkii ku qooqa yaraa annahu khayrun minhum dadki inuu ka khayr badan yahay buu u maraynay fahuwa fii nafsihi kabiirun wahuwa cinda allahi xaqiirun wacinda annaasi baqiid yani hadalkaas ibnu kaiir leeyahy raximah llah naftiisa waa isla weyn yahay oo kabiiruu isla yahay laakiin alla agtiisa wuu liita waa xaqiir wey waa qof liita weeyaan dadka agtoodana qofka mutakabirka way necab yihiin waa maarata mid ay u caroodaan oo baqiid ay maarata u caroonayaan weeyaan marka allah subxaanahu wa tacaala marna ma jecla qofka xaqa iska weyneeyo khalqiga ilaahay u kibrana allah ma jeclo weeyaan aladiina yabkluuna wayamuruuna annaasa bilbukli wayaktumuuna maa aataahum allahu min fadli aladiina mawsuulkan oo aladiinada ismigaa mawsuul waxaan ka bedelanaynaa man kaanadaas horaan ka bedelanaynaa wey man kaana mukhtaalan fakuura ilaahay ma jecla qofka mutakabirka oo maaragtay faanka badan ma jeclo aladiina kuwa ilaahay ma jeclo subxaana wa tacaala yabkhaluuna bakhiilayo xoolahu ilaahay siiye subxaana wa tacaala ka bakhiilo inay ilaahay jidkiisa ku bixiyaan oo dadkii mustaxiqiinta ahaa iyo jihooyinkii mustaxiq yacni mutaysatay inay ku bixiyaan u diidoo kaga bakiilaa dadkaas rabbi ma jeclo subxaana wa tacaala yabkhaluun ayagaa bakiilayo xoolahoodii baysan xaqiina ku bixiyaan u ogolay yacni sakadii baynan ka dhiibaynin sadaqadii baynan ka bixinaynin ixsaan iyo dadka fuqaradays waxba siinaynin ayagaa isku koobay maaragta waa jamuuc manuuc wey waa qof maaragtay xoolaha kulminayo oo ka manciya in maaragta dariiqii xaqa ah lagu dhiibo diidan weeyaan kuwa ilaahay ma jecel weliba haddana wayamuruuna farayo annaasa dadka farayo bilbukhli bakhiltinimo farayo dadkii bay markay ayaga maaragtay ay xoolahoodii diideen ayay dadkiina xoolahoodii inay dhiibaan bay diidayaan waxay leeyihiin war ha dhiibin xoolahaada maxaa yeele haddaad dhiibto waad maaragta faqriyaysaa saasaa kugu dhacayo sidaasaad noqonba yani dadkii bay bukli gelinayaan weeyaan cabsi bay gelinayaan dadkaas allah subxaana wa tacaala ma jecla waa dadka xoolahoodana ku bakiilo dadkana ka reeba inay wax ku bixiyaan yani maaragta taa weeyaan marka waa nooca shuxiga la yidhaahdo weeyaan iyadana waad ogtihiinoo yani maarata sida imaamu axmed oo warinaayo yani maaragtay xadiida cumar bn khadaab radi allahu canhu wuxuu leeyahay qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيyh ali wasalam إyaakum الshuxa fainahu أhlaka man kana qablakum amarahum biاlqaطicati faqaطacuu waamarahum biاlfujuuri fafajaruu yani wuxuu leeyahay iska ilaaliya shuxiga waxa la yidhaahday idinka ayaan idinkala digin bakiilnimada wey maxaa yeele bukliga dadka idinka idinka horreeyey buu halaagay ou baaba'shay maxaa yeele wuxuu faray inay qaطicatu raxim sameeyaan raximkii iyo qaraabadii iyo dadkii inay xidhiiriyaan inay gooyaan markaasay bukligiibaa faray shuxigii markaasay yeeleenoo bukligiiba qadcigiibay sameeyeenoo way gooyeen dadkii maaragta wuxuu kaloo faray fujuur inay faajirnimo sameeyaan fujuurnimadii bay la yimaadeen buu odhanaya marka yani shayga bukliga la yidhaahdo waa shay run ahaantii aad iyo aad yani u xun weeye xuquuqda lagugu leeyahay inaad ka bakiisho ayaan maaragtay ayuu ku gaarsiinayaa weeyaan markaana cadaab ilaahay buu sabab kuugu noqon bukligaas aan la timid wey kuwaasoo wayaktumuuna qarinaayo walidaalika waxa weeye cudur ka weyn maba jiraba bukliga shayga la yidhaahdo cudur ka weyna ma jiro sida imaam albukhaari fi ladab almufrad oo ku warinaya bisanadin saxiixin wuxuu leeyahay yani waayu daa'in adwa min albukli buu odhanaya oo nabigeenna ka sheegaya calayhi salaatu wasalam xadiis saxiixa weeyaan oo rasuulku yidhi waayu daa'in adwa min albukli daa cudurka ka maaragtay ka maaragtay cudur badan bukliga waa kee buu leeyahay maba jiraba cudur ka liito oo cudurnimada kaga xun maba jira bukligaasi wey leanna fujuuruu ku gaarsiinay qatiicatu raxmuu ku gaarsiinay akhiiran wuxuu ku gaarsiinaya carada ilaahay subxaana wa tacala iyo naartiisii weeyaan wyaktumuuna maa aataahum allahu min fadli kuwa maaragtay xoolihii ku bakiilo inay bixiyaan dadka bukliga faraya allah ma jecla weliba wayaktumuuna qarinayo maa aataahum allahu allah wuxuu siiyey oo min fadlihi dheeraadsiintiisa ah fadligiisa iyo nicmadii rabbi u galay qarinaayo dadkaas ilaahay ma jecla subxaana wa tacaala marka fadligan ilaahay uu siiyey waxaa loo jeedaa alghina wlmaal fadliga ay qarinayaanoo rabbi uu siiyey yani waxa weeye maalkii iyo haninimadii iyo tanaadnimadii hodantinimadii rabbi uu siiyey ayay qarinayaan sidii wax fuqara iska dhigaya yani naftiisa faqiir buu ka yeeli maca annahu haniyun isagoo hani ah oo maaragtay hodan ah oo xoolo leh ayuu faqiir iska dhigaa yani maaragtay isagoo wax bixin karo oo awoodu leh inuu wax dhiibo ayuu maaragtay ka cajisaya oo leeyahy ma dhiibayo saasoo kale nicmadii ilaahay uu u galay ayuu qariyaa kaasoo kalena rabbi ma jecla subxaana wa tacaala qofka nicmadu ilaahay u galay qariyaa rabbi ma jecla sida maalan yani xadiid imaam axmed fii musnadihi oo ku warinaayo imaam tirmidi iyo xaakimba ay warinayaan yani maaragtay xadiid cabdillaahi bni camrin wuxuu maaragtay rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam ina allaha idaa ancama nicmatan cala cabdihi axaba an yadhara aharuha calayhi yani saasuu odhanaya allah subxaana wa tacaala hadduu addoonkiisa nicmo uu nicmeeyo hadduu addoonkiisa u nicmeeyo barwaaqo uu siiyo wuxuu rabbi jecel yahay in nicmadaas raadkeeda oo qofku ka muuqdo waa nicmo ilaahay ku siiye wey inay kaa muuqato baa la rabaa waa inay nicmadii kaa muuqata waama binicmati rabbika faxadiu ilaaha ilaya subxaana watacaala nicmada ilaahay kuu galay inay kaa muuqato baa la rabaa adoo rabbigaaga kuu nicmeeyey inaa inta qariso yani qof eberaho baaba'san inaa iska dhigto oo dadka u tusiso lama doonayo aarta nicmadaas ilaahay kuu galay raadkeedu waa inuu jidhkaada ka muuqdo weya korkaaga uu ka muuqdo baa la doonaya weya marka sidaas darteed buu ilaahay leeyahay dadka noocaasoo nicmada ilaahay u gala qariyaa ma jecla ilaahay subxaana wa tacaala wayaktumuuna qarinayo maa aataahum allahu ilaahay wuxuu siiyey oo min fadlihi yani dheeraadsiintiisa ohoo barwaaqadii iyo haninimadii uu siiyey qarinayo dadaan xoolahaysan iska dhigayo dadkaas ilaahay ma jecla subxaana wa tacaala wactadnaa waan diyaarinay lilkaafiriina kuwa nicmada alla ku kufriyaa cadaaban cadaab baan u diyaarinay cadaabka oo muhiinan xaqiir ahoo liito ayaan u diyaarinay buu rabbi leeyahy subxana wa tacaala marka hadda kufrigani waxaa alkufru luqatan waxaa la yidhahdaa assatru wataqtiya ayaa xagga luqada loo yaqaana shayga oo la qariyo oo la asturo ayaa kufriga asal ahaan la yidhahdaa marka qofka bakiilka ah oo nicmadii ilaahay uu siiyey qarinaya waxa waa qof nicmadii ilaahay asturay oo qariyey weeyaan marka kaasoo kale ilaahay subxaana wa tacaala qofka nicmadii ilaahay u galay qariyo oo inkiro oo diidaa wuxuu rabbi u diyaariyey cadaab muhiinahoo liito ayuu rabbi subxaana wa tacaala u diyaariyey weyan man kaana kaafira linicam illaahi falahu cadaabun yuhiinuhu kama ahaana nicmata bilbukli walikhfa siduu nicmadii ugu qariyey bakiiltinimo iyo qarin ou qariyey marka siduu u ihaanaystay nicmadii ilaahay siiyey baa cadaab ihaano lena ilaahay uu gelinaya maalinta qiyaamaha wey marka nicmadaada ilaahay ku siiyey inaad ka shukriso baa la rabaa oo aad maaragtay xuquuqda lagugu leeyahay la baxdo ayaa lagaa rabaa weeyaan nicmadana ay kaa muuqato atarteedii raadkeeda ay kaa muuqato wladiina yunfiquuna amwaalahum ri'aaa annaasi aayaddaanna ismigaa mawsuul asagana yani waxaan ku cadfaynaa aladiina yabkluunadaas horeeto oo maarata mankaanada bedelka ka ahay ayaan ku cadfaynaa wladiina kuwayna ilaahay ma jecla aladiina yabkluuna amwaalahum wey xoolooda kuwa ku bakiil ilahay ma jecla wladiina kuwayna ma jecla ilaahay subxaana wa tacaala yunfiquuna bixinaayo amwaalahum xoolahooda bixinayo ri'aaa annaasi dadka istutuskooda xoolaha u dhiibaa kuwaana ilaahay ma jecla subxaana wa tacaala dadka xoolahooda u bixiyo ha lagaa sheego iyo maaragtay assumcatu waalriyaa'u dadka u bixiyaa ayagana maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala ma jeclo maxaa yeele riyaha istutus baa la yidhaahdaa hebel waa deeqsi in la yidhaahdo hebel waa saki in lagu ammaano baad wax u bixinaysaa laakiin uma bixinaysid allah ha kaa raadi noqdo iyo amar ilaahay iyo ajrir doonad uma uusan dhiibin qofkani wuxuu wax u bixiye waa maxay waa ha lagaa sheego wey ha lagu ammaano keliya u dhiibay kaasoo kale noocaas yani qasadkiisu uu yahay waa ru'yat lkhalqi waa dadku istutusaya kaasoo kalena rabbi ma jecla subxaana wa tacaala inay dadku yidhaahdaan fulaanun maa askhaahum fulaanun maa ajwadahum yani maaragtay fulaanun maa askhaahu wamaa ajwadahu yani in la yidhaahdo sidaas waa nin sakhiya cidna kama deeqsisana oo kale buu xoolaha u dhiibaya inay dadku ammaanaan kaas wixiisii adduunku ku helaya lanna shayga riyaaga la yidhaahdo waxuu maaragtay nusuusta ay ku tilmaamtay sida nabigeenna inuu yahay ashirku lar inuu yahay shirkiga asqarka inuu yahay ayuu maaragtay ku tilmaamay weyaan camalkaaguu burinaya markuu ugu yaryahay acmaashaada buu burinaya weyaan dadkaasna ilaahay ma jeclo wladiina kuwiina rabbi ma jecla yunfiquuna amwaalahum sida uusan bakiilka ilaahay u jeclayn ayuusanna u jeclayn qofka xoolihiisa u bixiyo ri'aaa annaasi dadka istutuskooda iyo ha lagu ammaano qofka u dhiibana allah ma jeclo weeyaan kuwaasoo walaa yu'minuuna aan rumaynaynin billaahi alle allah aan rumaynaynin allah subxaana wa tacaala aan rumaynayn maxaa yeele haddii ilaahay dartiis xoolahama u bixin lahaa rabbigaada ugu dhowow ay ahaan lahayd allah ugu dhowaaw oo maarata ajri kaga hel hadduu u dhiibi lahaa waa laga maarata waa laga abaalmarin lahaa wuuna wanaagsanaan lahaa laakiin uma dhiibin ilaahay dartii uma uunan dhiibin wuxuu u bixiye ha lagaa sheego ha lagu ammaano taasuu u bixiyey weyaan marka qofkaasoo kale yoma maarata allah ma rumaysna maxaa yeelay wuxuu ka fadilay yani maxaa la yidhaahdaa yani aragtidii rabbi raadi ahaanshihiisa uu ka raadi noqon lahaa ilaahay subxaanau watacaala ayuu wuxuu ka fadilay yani ru'yat alkhalqi buu ka fadilay dadka aragtidoodii iyo ammaantoodii buu tii ilaahay ka fadilay wey walaa yu'minuuna billaahi ilaahayna aan rumaysnayn walaa bilyowmi alaakhiri maalinka yowm alaakhirana aan rumaysnayn dadkaas ilaahay ma jeclo subxaanau watacaala maxaa yeele hadduu yowm alaakhira rumaysan yahay ou og yahay in ay tahay yowm aljazaai waalxisaab waxaan uu sameeyey in abaalkeeda berri ou heli doono marka sidaa darteed aakhare ilaahay ha kugu badbaadiyo hadduu u bixin lahaa wanaag bay noqon lahayd laakiin uma dhiibin ilaahay subxaana wa tacaala qiyaamaha kaa abaalmariyee adduunka ha lagugu ammaano darteed ayuu maaragtay ayuu u bixiye weeyaan marka yowmalaaakhirana qof rumaysan ma aha weeyaan waman yakun shayaanu lahu qariinan fasaaa qariina waman yakun axadkii uu ahaado ashayaanu shayaanka qariinan yani saaxiib ou la noqdo alqariin waxaa la yidhahdaa alsaaxibu waalkhaliilu baa la yidhahdaa qofka saaxibkaada ama wadaaygaada ah ayaa la yidhaahdaa weeyaan waman yakun axadkii ou ahaado ashayaanu shayaankii qariinan saaxiib ama wadaay lahu asagoo u ahaado fasaaa waxaa xumaaday qariinan wadaay iyo saaxiib baa xumaaday yani maaragtay almaqsuusu bidami ashayaanu shayaanka ayaa u xumaaday qof lala saaiibo qof saaiib lala noqdo hayaan baa u xumaaday weyaan marka fasaaa qariinan wadaay iyo saaxiib ayaa xumaadayo shayaan baa u xumaaday oo saaxiib laga dhigto weyaan maxaa yeelay camalkan uu sameeyey yani waxa weeye shayaan baa ku xambaaray inuu arriyaa sameeyo inuu shirki iyo wadaajin ilaahay subxaana wa tacaala shaygii dartii loo bixin lahaa oo ha lagaa sheego ula wadaajiyaa waa wax shaydaan uu maaragtay saaxiib ugu noqday oo u horseeday weeyaan sidaas darteedna shayga riyaha loo bixiyo istatuska loo dhiibaa camal kasta oo shirkigaa lagu daro allah subxaana wa tacaala wuu ka bari noqdaa wuu ka bari noqdaa allah subxaana wa tacaala sida imaamu muslim fii saxiixi uu ku warinaayo can abi hurayrata radi allahu canhu yani nabigeennana uu maaragtay xadiisulqudsi uu yahay oo allah uu ka warinayo nabigeenna wuxuu leeyahay qaala allahu tabaaraka wa tacaala allah baa wuxuu leeyahay ana akhna shurakaa'i can shirki man camila camalan ashraka fiihi macii hayrii taraktuhu wa shirkah yani wuxuu leeyahay allah baa wuxuu leeyahay rabbulciza yaa wuxuu odhanaya anigu waxaan ahay inta wax isku darsataa kan ugu maaragtay uga deeqnimada badan shirkada shirko iyo wadaagsi waan ka deeqtoonahay buu allah yidhi subxaana wa tacaala uma baahni marka qofkii camal sameeyo camalkaasna waxaan aniga ahayn ku daro xataaba riyaa iyo ha lagaa sheegaba ha noqdo ha lagu ammaano haddaa ku dartid weeyaan waxaa weeye allah wuxuu yidhi taraktuhu wa shirkahu asaga iyo wadaagsigiisii farahan ka qaadaa waa iskaga taga marka ilaahay waa ka baxay shay rabbi uu ka baxayna wax ajarood ka helaysa lama arko bal cuquubad la kala kulmaysaa weeyaan marka shayga uu qofku bixinayo waa inuu liwajhi illaahi subxaanahu wa tacaala inuu u bixiyo wa talaban limardaatihi allah ridahiisa asagoo doonaya darteed inuu u dhiibo baa la rabaa weyan wmaada calayhim low aamanuu biاllahi wاlyowm اlآkhir waanfaquu mima razaqahum allah wakana allahu bihim caliima wmaada calayhim wmaada maxayba alayhim ay yakunu alayhim maada yakunu calayhim maxaa dushooda noqonayo oo darar iyo dhibaato ah weeyaan maada yakuunu calayhi min dararin dhibka ayaga dushooda fuulayaahi waa maxay low aamanuu billaahi hadday alla rumeeyaan walyowmi alaakhiri maalinta qiyaamaha aho yowm alaakhira la yidhaahdana ay rumeeyaan waa maxay dhibka yani maaragtay dushooda fuulayaahi waa maxay uu imaanayo oo weliba waanfaquu ay bixiyaan mimaa kii xaggii ay ka bixiyaan rasaqahum allaahu allah uu ku irsaaqayoo siiyey hadday ilaahay dartii u bixiyaan liwajhi illaahi u dhiibaan waa maxay waxa dushooda ahaanayo weyan yacni wujuuhdii ilaahay uu ka raadiga ahaa oo allah uu jecel yahay hadday u bixiyaan oo aysan xoolahooda u dhiibin yani fi riyaai wasumcati aynan ku dhiibin ha lagaa sheega darteed aynan u dhiibin maada yakuunu calayhi min dararin dhibka dushooda fuulayah waa maxay yani wax dhiba ma jiro adiga ilaah inaad rumayso oo liajli ay wax u dhiibto yowm alaakhare inaad rumayso allah qiyaamo shaygana kaa tawaabiyo wax dararo iyo dhiboo kaa soo gaaraya miyaa jiro maya wanaag iyo khayr baad ku heli marka maxaa u diiday inay saa yeelaan wey wanaagii inay wax ku bixiyaan waa maxay wax ka hor istaagay sidaasaa loo jeedaan marka yani waa canaan ayaga lagu canaananayo wey wamaadaa maxaybaa calayhim dushooda ahaanaya yakuunu calayhim dhibka dushooda fuulayaha waa maxay low aamanuu billaahi hadday alla rumayn lahaayeen oo ilaahay keligii ay markay camal samaynayaan alla ula qastaan walyowmi alaakhiri maalinta aakhira hadday maaragta rumayn lahaayeen inuu ilaahay ka tawaabinayo shayga ay sameeyaan wa anfaquu ay dhiibi lahaayeen mima rasaqahum allahu allah wuxuu ku irsaaqayoo siiyena ay xaggiisa wax ka dhiibi lahaayeen maada yakuunu calayhi yani wax dushooda ahaan lahaa ma jiro weyaan dhib dushooda fuuli lahaa lama arko weyaan wa kaana allahu caliiman allah caliiman allihii og wey bihim ayaga allihii ogoo ka warqabo weyaan marka wakaana allahu bihim caliima waxaa la yidhaahdaa waa waciidun lahum bilciqaabi waa hay waciid wa waa ciaab in la ciqaabaya loogu goodinaya lagu tahdiidaya weyaan yani waxa weeyaan allah wuu og yahay niyadooda faasidka ah riyaa inay wax u bixiyeen wuu ka warqabaa xaalkooda og yahay sidaas darteed buu ciqaab ayuu ku abaalmarinaya weyaan wa kaana allahu bihim caliim allah waa alla og oo ka warqabo cilmi u leh xaalkooda kana abaalmarinaya maalinta qiyaamaha wey waxa ay la yimaadeen wa kaana allahu bihim caliim marka waa nooc tahdiida weeyaan allah waa caliim w qofka maarata khudlaanka in la hoojiyo naxariista ilaahay laga cayriyo mutaystay iyo qofka mutaysto in ilaahay subxaana watacaala tawfiiqda iyo hidaayada oo waafajiyo cilmiguu ilahay u leeyahay weeyaan in allaha laa yadlimu mihqaala dara wain taku xasanatan yudaacifha wayu'ti min ladunhu ajran cadiima ina allaha alle laa yadlimu ma dulmiyo miqaala daratin yani laa yadlimu axadan qofna ma dulmiyo ilaahay subxaana watacaala miqaala daratin yani shaykan ugu yar qadarkiisa oo kale ilaahay ma dulminaayo cidna ma dulmiyo weya marka almiqaal waxaa la yidhahdaa waa almiqdaar miqdaar loo jeeda qadar weeyaan yani wax un inta wax qadarkoo doona hala ekaado daradana waxaa la yidhaahdaa waa asqaru shay shay kan ugu yar baa lagu magacaabaa darada marka culummada macaani badana ku sheegaan dara waxay ku magacaabaan yani annamlatu sagiira baashan la yidhaahdo quraanyada yarta ah ee aad u yar dhuuracasada ay soomaalidu tiraahdo aad u yar taasoo kale waxaa la yidhahdaa darra waa la yidhaahdaa marka taasoo kale waa lagu sheegaa culummadu waxay darre ku sheegaan oo kaleeto kullu juz'in min ajzaa'i alhabaa'i alladii yadharu fii ma yadkhulu min ashamsi min quwatin aw min hayriha yani wax alla wixii markii maalan qoraxda xagga ka soo baxdoo kale gurigaada meel yaroo furan qolka a ku jirtaa hadday qoraxdu soo gasho waxyaalaha yararkaah ee habaaska ah aad moodo maarata iftiinka dhexdiisa ku soconayo oo aadan isha waad ku arki kartaa laakiin gacantu intaa kusoo qabata ma arki kartid kaa oo kale baa la yidhaahdaa kaanoo kaleetana darra culammada way ku magacaabaan culammada qaar waxay ku magacaabaan darra yidhaahdaan carrada inta la bitiyo markii carrada ciiddii intaa qaada kor u sayrto ee ciiddii badneed ay daadato habaaska yararkaahee soo haray ee bidbidayo kaana darada waa lagu sheegaa isagana way yidhaahdaan way ku tilmaamaan laakiin mawaasiinta hadda casrigan la joogo marka la qiyaasayo miqyaaska casriga markay sameeyaan waxay leeyihiin yani shayga garaamka la yidhahda garaam garaamyada marka la cabirayo garaam hal garaam marka la yidhahdo garaamkaas oo maaragtay toban milyan loo qaybiyo toban milyan marka loo qaybiyo laba jus oo ka mid ah ayaa la yidhaahdaa bay leeyihiin yani waxay yidhaahdaan waxa weeye juz-aani min cashrati malaayiina juz-in min algharaam ayay ku sheegaan yacni toban milyan markaa hal garam u qaybiso oo taa u jajabiso laba meel oo ka mida waa wax aan jirin w wax aad u yar wey kaas ayoo kaleeta bay ku qiyaasayaan weyan marka wuxuu doonaba ha noqdee shaykan ugu yar weeyaan allah subxaana wa tacaala addoommadiisa marna ma dulminaayo marna ma dulmiyo allah subxaana wa tacaala waa taas weeyaan wain taku xasanatan yudaacifha allah inuusan addoommadiisa dulmini markii naloo caddeeyey ayuu rabbi subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegi waxa aad la timaado khayr iyo sharba waxaad la timaadaa hadday xasanad tahay inaanan maaragtay lagaa nusqaaminaynin hadday sayi'ad tahayna inaanan maaragtay waxba lagu dul saaraynin weeyaan wain taku haddii ay tahay yacni maaragtay ficladii aad samaysay wixii aad samaysay haddii ay tahay wain takun alficlatu weeyaan wain taku hadday tahay alficlatu waxa aad samaysay shaqadii aad qabatay xasanatan wanaag haddii ay tahay hadday wanaag tahay yudaacifhaa in lagaa dulmiyo xaqaada iska daaye yudaacifhaa ilaahay waa kuu laablaabaya allah subxaana wa tacaala wuu laablaabi xasanadaas yani ilaa sabcmiati ضicfin ilaa adcaafin kaiiratin laa yaclamuha ila allah ayaa lagu laablaabaya wain taku xasanatan yudaacifhaa wanaag yar haddii aad la timaado hal wanaaga haddaad samayso ilaahay subxaana wa tacaala adcaaf mudaacafa ajri oo ku siini sida allahba fii suurat alancaam uu ku leeyahay man jaaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha yani qofka hal xasano sameeyo toban jeer baa loo laablaabaa ajrigeedii baa la siinaya fii suurat albaqara baan ku soo marnay maalu ladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illah kamaali xabbatin ambatat sabca sanaabil fii kulli sumbulatin miatu xabba wallahu yudaacifu liman yashaa yani mujeeda sabuul oo kale buu rabbi ka dhiga xabad dhulka lagu abuuray masage ama galeya oo sabuul soo saartay toddoba sabuul ay soo saartay toddobada sabuul sabuul kastana boqol xaba ay ku taallo oo kale ayuu ilaahay kugu hawaabinaya waa wanaag ilahay kuu gala hal xabaa dhulkan ku aastay toddoba sabuul baa kuu soo baxday toddoba boqoloo xaba oo maaragtay xabad baa kuu soo baxday weya marka ajriga ilaa toddoba boqol ayuu rabbi subxaana wa tacaala oo kugu siinaya weya marka wain taku xasanatan yudaacifhaa ilaahay wuu laablaabi wey marka wain taku xasanatan waa qira'at ljumhuur wey oo markaasi marka xasanatan in la kordhigo xasanatan la kordhigaay qiraa'ada jumhuurta ay akhriyaan weeye yani kaanada markaa takudaas oo maaragtay yani ficil mudaaric weeye mutasarif min kaana naaqisa weeyaan waa kaanadii naaqisada ahayd ismigeedana kaasoo noqonaya alficlatu dheh ama maaragtay wain taku midqaalu darati xasanatan saad onta dheh yani marat saasoo kale waa la yidhaahdaa qiraa'ada ay maaragtay bacd alqura ay akhriyaan sida naafic ibnu kaiir alxaramiyaana la yidhaahdaa naafic oo madani ah iyo maarata ibnu kaiir oo maki ahaa waxay akhrinayaan wain taku xasanatun ayay akhriyaan wain taku xasanatun markaasna kaanada unbay taamo ka dhigayaan oo waxa wain tuujad xasanatun baa la yidhahda haddii la helo xasanatun xasana haddii la helo wanaagun adiga xaggaaga laga hela yudaacifha ilaahay wuu laablaabiyo adcaaf kaiira buu ilaahay kuu laablaabaa weeyaan allah subxaana wa tacaala waa uu kuu laablaabi yani ajri aad iyo aad u weyn ayuu rabbigaaga kugu siinay yudaacifha uu kuu laablaabaya walidalika ilaahay subxaana wa tacaala fii suurati alambiya buu wuxuu ku leeyahay wanadacu lmawaasiina alqisطa liywmi alqiyaama falaa tudlamu nafsun shaya wain kaana midqaala xabati min khardalin ataynaa biha wakafaa bina xaasibiin yani min khardal shaygay ugu yar haba noqdo shaygaasi midqaala xabatin min khardal geedka khardalka la yidha xabadiisoo kale hadday tahay wuxuu la yimid allah ku dulmin maayo wuuna kuu keeni oo waa kugu abaalmarin wax alla waxaad samaysay wuxuu doona ha noqdo waa lagugula xisaabtami weeyaan hadday wanaag ahaydna waa lagaa tawaabin hadday xumo ahaydna waa lagu ciqaabi sida allahba fii suurati luqmaan uu ku leeyahay iyo isagoo xikaaya an maaragtay can luqmaan markuu wiilkiisi waaninaya yaa bunaya inaha in taku midqaala xabatin min khardalin fatakun fii sakratin aw fi samaawaati aw fi lard yati biha allah yani allah uu leeyay in allaha latiifun khabiir yani allah wuu la imaanay waxay doonta ha noqoto waxaad samaysay xabatin min khardal khardalku waa asqir shay geed xabadiisa aad u yartahay wey haddaad samayso geed maarata dhagax dhexdii ay ku sugan tahay ama samaawaadka ay jirto ama ardada ay jirto ilaahay wuu keeni shay alla shaygaad samayso waa lagugu abaalmarina weeyaan wayu'ti ilaahay subxaana wa tacaala wuu siini min ladunhu agtiisa wuxuu ka siinayaa qofkaas oo maaragta wanaagga sameeyey ajran cadiima ajri aad u weyn ayuu rabbi subxaana wa tacaala ajrigii agtiisa ka siiyaa yacni qofka wanaagga sameeyo markii yani maaragtay loo labalaabo buu haddana rabbi wuxuu ugu daraa ajri aad iyo aad u weyn oo jaziilahoo cadiima ayuu siiyaa hawaab aad u tiro badan walidalika abu hurayra wuxuu dhihi jiray radi allahu canhu ida qaala allahu tacaala ajran cadiima qur-aanka haddaad ku aragta buu yidhi allah odhanayo ajran cadiiman odhanayo wuxuu leeya faman yaqdiru qadrahu yaa garan kara marka yaa xisaabin karo cid xisaabin karta lama arko faman yaqdiru qadrahu su-aalahan kugu soo jeediy allah baaba ajri cadiima ku yidhi yaa kuu xisaabin karo shay la xisaabin karo qadarkiisa la garanayo ma aha ayuu leeyahay weeyaan sidoo kaleeto yani imaam muslim fii saxiixihi can anas radi allahu canhu wuxuu ka warinayaa qaala rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam in allaha laa yadlimu mu'minan xasanatan yucطii biha fi dunya wayujzi biha fi laakhira allah subxaana wa tacaala wuxuu rasuulku yidhi qof mu'min ah xasano uu sameeyey ilaahay kama dulmiyo adduunka ayuu ku siiyaa ajrigeeda aakharana wuu ka abaalmariya ama kaafirka waama alkaafiru fayucimu bixasanaati wuxuu leeya fayucimu bixasanaati maa camila biha fi dunya xata ida afda ila alaakhira lam yakun lahu xasanatu yujza biha yani wuxuu leeyahay qofka kaafirka wanaag buu samaynaya ilahay dartiiba wax u samayn kara qofka waa gaal ilahay daraaddii wax u sameeyey maalan bisababi kufrihi baanan aakhare waxba dib loogu dhigaynine adduunkaa lagu siiya xasanadii uu sameeyey hadduu aakhare taga wuxuu helaya maleh leanna xasanada aakhare waxa u xelo oo qofka shayga uu samaynayo markuu intuuna samaynin ka hor mu'min ah oo ilaahay rumaysan weeyaan isagoo mu'mina camalka uu qabto wey midka qiyaama laga hawaabinayo laakiin aakharo waxa weeye kaafirka lagama hawaabiyo adduunkaa wixiisa lagu siiyaa weeye wayu'ti ilaahay wuu siini qofkaasi min ladunhu agtiisa wuxuu ka siini ajran ajri buu siini ajrigu cadiiman oo weyn ayuu ilahay agtiisa ka siiyaa wey فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف أي فكيف يكون حالهم فكيف سديبوا يكون حالهم يوم القيامة xaalkoodu sideebuu noqoni maalinka qiyaamaha ah dadkii idaa ji'naa haddii aan la imaanno min kulli ummatin ummad kastaa kulligii bishahiidin mid markhaatiya aan kala imaanno seebuu xaalkoodu noqonaya oo waji'naa aan imaanno ji'naa bika adigana nabi maxamedo aan kula imaanno shahiidan adigoo mid markhaatiya calaa haaulaai ummaddan ummatu maxamed adoo ku markhaati kacay aan kula nimaadno bal markaasi sidee buu xaalkooda noqonaya wy yacni maalinkaas ilaahay subxaana wa tacaala oo qof walbaaba wanaagga uu sameeyo iyo xumidiisa uu ku abaalmarinayaahi waa maalinka ay ambiyada nebiyaasha nebi kastaba ummaddiisa uu ku markhaati kacayo weya waa maalinka qiyaamaha wey marka rabbi wuxuu leeyahay istifaam ahaan ayaa loo weydiini fakayfa idaa ji'na fakayfa yakuunu xaaluhum seebuu xaalkooda noqon yani maaragtay dadkaasi maalinka qiyaamaha idaa ji'naa haddaan la imaanno min kulli ummatin ummad kasta xaggeeda aan kala imaanno bishahiidin mid markhaatiya aan la imaanno marka shahiidkaas waxaa loo jeedaa ay binabiyihaa nebigeeda ummad kasta nebigii loo soo diray rasuulkii loo soo diray aan keenno oo qiyaamo la soo xaadiriyo si uu ugu markhaati kaco ummadaasi ummadaas ay ugu markhaati kacdo yani ambiyadaas ay ugu markhaati kacaan wax alla waxay samaysay ummadaasi ambiyadoodu qiyaamo ay ku markhaati kacayaan sida aayaddaas ay tilmaamayso weya allahna wuu noo sheegayo yani maara fii suurati zumar aayaddan oo kale wuu noogu sheegay qiyaamaha markuu rabbi ka warramayo wuxuu yidhi waashraqat alardu binuuri rabbiha wawudica alkitaabu وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون سوما جيد يعني وجيء بالنبيين والشهداء أنبيadii iyo kuwii markhaati kacayay oo ayaga ka mid ah ayay la keenaya maalinta qiyaamaha weeyaan marka ummad kasta nebigeedii baa la keenaya soo ugu markhaati kaca weeyaan uma allah wuxuu yidhi waji'naa bika markaasna adiga aan kula imaana nebi maxamedu shahiidan adigoo mid markhaatiyahoo markhaati kacayo calaa haaulaai ummaddan ummatu maxamed adoo ku markhaati kacayana aan ku keenno maalinta qiyaamaha markaa sideebuu ummaddan xaalkoodu noqonayaa qofka adiga aan ku rumaynin amarkaaga aan qaadanin yani maaragtay daaco aan la imaanin seebuu xaalkiisu noqoni maalinta qiyaamaha yani xaalkiisu waxa weeye qof alle qofkii aan rumaynin allah rasuulkiisa rumaynin awaamirta aanan qaadanin maalintaas wuxuu noqonaya xaalkiisa xaal aad iyo aad fabiico aho cadaab ilaahay ah ayuu xaalkiisu noqonaya weyaan walidaalika yani maaragtay allah fii suurati naxli aayaddan oo kaleba uu sidaas ayuu ku sheegaa waywma nabcatu min kulli ummatin shahiidan calayhim shahiidan calayhim min anfusihim waji'naa bika shahiidan calaa haulaa saasuu rabbi leeyahay subxana watacala fii suurati naxli maalintaan soo saarno qubuurta ka soo saarayno ummad kasta kulligeed ayadoo maaragtay shahiid ou la jiro oo naftooda ku markhaati kacayo adigana ummaddan baan inaad yani ku markhaati kacdo ayaanu kuu keenaynaa marka ummatu muxamed nebiyulaahi moxameda maalinta qiyaamaha ku markhaati kici doono risaalada inuu soo gaarsiiyey ciddii diiday iyo cidda aqbashayba maalinkaas maaragtay rasuulka waa loo tilmaamay waana kala ogyahay ummaddiisa wuu kala garanayaa weeyaan walidaalika aayaddan sida imaamu bukhaari oo warinayo fii saxiixihi wa imaamu muslim fii saxiixihi oo ku warinaayo waayruhumaaba ayaga ayma aan ahayn ay warinayaan xadiida cabdlahi bn mascuud radi allahu canhu cabdlahi bn mascuuda wuxuu leeyahay qaala rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam iqra' calaya nebigaa wuxuu ugu yidhi buu yidhi qur'aanka igu dul ahri buu yidhi markaasaa waxaa yidhi faqultu ya rasuul allah aqra'u calayka wacalayka unzil ma adaan kugu dul akrina qur'aankii ayadoo adigaba lagugu soo dejiyey qur'aanka adaaba rabbi kugu soo dejiyey seebaan kuugu dul akriyaa markaasuu nebigu yidhi qaala nacam ina uxibu an asmacaku min hayri haa buu yidhi waad igu dul akrinaysaa waxaan jeclahay buu yidhi cidaan aniga ahayn inaan ka dhegaysto qur'aanka ayaan jeclahay buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam cabdillahi bn mascuud wuxuu yidhi faqara'tu calayhi suurat nisa xata ataytu ila hadihi alaaya suurat nisa bilaawgeedaan soo bilaabay ilaa aayaddan aan ka imaado fakayfa ida ji'naa min kulli ummatin bishahiidin waji'naa bika calaa haulaai shahiidi ilaa aan ka soo gaaro ayaa nebiga ku dul akrinaya buu yidhi faqaala rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam xasbuka alaan markaasuu nebigu yidhi halkaa iigu sin intaa ku sin buu yidhi ii jooji markaan joojiyey faltafattu ilayhi nebigaan fiiriye buu yidhi faidaa caynaahu tadrifaan yani sidoo nebiga qur'aanka ula socdo maaratay oo u taiirinayo markaa nebigii fiiriyey waxaan ka rasuulkoo labadiisa indhood ilin ay ka daadanayso salawaatu llahi wasalaamu calayh yani qur'aankaas iyo awaamirta iyo nawaahidaa iyo berita qiyaamaha maaragtay shahiid inuu noqon doono ummadiisa oo ku markhaati kici doono iyo waxaas weeyaan ayuu nabigeenna la ooyey salawaatu llahi wasalaamu calayh marka yani waxa weeyaan nabiyulaahi moxamed maalinka qiyaamaha ummadiisa waa uu ku markhaati kici aayadaas iyo aayaad badan iyo xaadiis badanna way tilmaamayaan waji'naa bika adiga aan kula imaano shahiidan adigoo mid markhaatiya calaa haaulaai haaulaai ummatu muxameda loo jeeda kuwan korkooda adoo ku markhaati kacay oo ummatu muxamed ah weeyaan marka waa taas weeyaan yowmaidin yawadu ladiina kafaruu wacasaw rasuula low tusawaa bihim alardu walaa yaktumuuna allaha xadiia yowmaidin maalintaas oo yani ummad walbaaba shahiid loo keenayo markhaati ummatu muxamedna nebiyulaahi moxamed oo ku markhaati kici doonaahi yawaddu ladiina kuwii waxay jeclaanayaan ay jeclaan doonaan kafaruu gaaloobay oo aan rususha raacin yani fakayfa yakuunu xaalum soolnalama dhihin dadkaasi waxay jeclaan doonaan aladiina kafaruu kuwii kufriyey oo aanan ambiyada raacin waxay jeclaanayaan oy tamaninayaan wacasow caasiyey alrasuula rasuulka ku caasiyey amarkiisii khilaafay nahyigiisii khilaafay tawxiidkii iyo dacwadii iyo ikhlaaskii oo watay diiday dadkaasi waxay jeclaanayaan low tusawaa bihim alardu low tusawa in lala ekeeyo lala simo bihim ayaga alardu dhulka in lala simo bay jeclaanayaan yacnii in la baabi'iyo oo dhulka lala simo ayagana turaab laga dhigiyo ciid iyo carro laga dhigo ayay maalintaasi tamaninayaan saasuu maaragtay allah subxaana wa tacaala leeyahay low tusawaa bihim alard dhulka inta lala simo fayakuunu fayakuunu turaaban milaha inay maaragtay noqdaan carro oo ciidda oo kaleeta ah inay la mid noqdaan ayay jeclaanayaan oo bani aadam yacni la ciqaabo oo la nooleeyey aysan noqonin taas ayay tamaninayaano jeclaanayaan weya sidaasuu rabbi leeyahay yacni maalintaas shiddada jirta darteed fiiri fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin yacni xaalkooda marka waana loo cabiray waxaa la yidhi maalintaas dadka ilaahay ku kufriyey rususha caasiyey maalinkaas waxay jeclaanayaan ay tamaninayaan in dhulka lala sigo yani ciid ay noqdaan sida gaaladaba ilaahay oo noogu sheegay fi suurati naba ama cama oo kale markuu rabbi nooga sheegay oo kale yowma yanduru lmaru maa qadamat yadaa wayaquulu lkaafiru yaa laytanii kuntu turaaba yani gaalkii wuxuu odhanaya shallaytadayde kuntu turaaban maan ciid noqdo oon caradaas la sinmo eber noqdo maxaa la ii soo nooleeyey oo maarata laii ciqaabaya maxaan ciid u noqon waaya taasoo kale uu tamaninaya wey marka low tusawa bihim lard dhulka in lala simo ayay maaragtay ay tamaninayaan walidaalika waxaa la yidhaahdaa yani maaragtay naafic ibn caamir iyagu waxay akhriyaan ta'da oo la kordhigo siinkoo la takfiifiyey yani la shido siinkoo la shido la yidhahdo low tasawa la yidhaahdo ayay akhriyaan low tasawa ayay akhriyaan weeyaan kisaa'i oo kaleeto iyo xamsana ayaga way siinka way khafiifinayaan tadana waa la fadxiyaa laakiin quraada inteeda soo hartay ta'doo la godo siinko la takfiifiyo low tusawa ayay akhriyaan sheekh maxamed alamiin shanqiiti markuu qiraa'aadkaas ka hadlay wuxuu leeyahay yani qiraa'aadka saddexdaahi macnahoodu waxa weeye annahum yatamanawna an tastawuu biاlardi fayakunuu turaaban milaha cala adhar اlaqwaali yani sidaasunbay isku macno un weeyaan saddexda qiraa'ada macaanidooda waa isku wada mid buu odhanaya waxay tamaninayaan oy jeclaanayaan dhulka inay la sinmaan oy ciid oo kale noqdaan ayay tamaninayaan weyaan walaa yaktumuuna allaha allahna kama qariyaan xadiian war kama qariyaan wax ay ilaahay ka qarin karaan maalintaasi lama arko maxaa yeele wax alla waxay sameeyeen oo dhanba kitaab buu ku sugan yahay allahna caalim buu u yaho waa ogyaho wuu ka warqabaa marka waxba kama qarin karaan hadday isku dayaan inay qariyaan oo maala ayagoo mushrikiina bay inkirayaanay leeyihiin wallaahi rabbinaa maa kunaa mushrikiin bay odhanayaan ayagoo shirki ku jiray bay ilaahay hortii ka dhaaranayaan leeyihiin ilaahayow adaan kugu dhaaranaye mushrikiin maanan ahayn markaas waxa weeye ilaahay waxba kama qarin karaanoo yacni afkoodaa la aamusin gacmahoodaa laga hadashiin yacni maaragtay lugahoodiiba u markhaati kici sida allahba fii suurati yaasiin ou noogu sheegay alyawma nakhtimu calaa afwaahihim watukallimuna aydiihim watashhadu arjuluhum bima kaanuu yugsibuun marka ilaahay waxba kama qarin karaan wey walaa yaktumuuna allaha ilaahay kama qarinayaan xadiian warna kama qarinayaan wax alla wixii jiray ilahay waxay ka qarin karaan lama arko allah waa og yahay wuuna ka warqabaa wey hada wbilahi towfiiq sal allah slam ala nabiyina mxamed